bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam alxamdu lilah ilahay baa mahad leh bacda mahadnaqaasi waxaynu mahad celinaynaa ahbaabta qiimaha badan ee masaajidkan daar sunna gaar ahaan imaamka iyo mas-uuliyiinta masaajidka oo runtii inoo soo qabanqaabiyey qabsoomidda muxaadaradan aadka u qiimaha badan waxaynu mahad celinaynaa sheekhuna alfaadil sheekh aadan oo isaguna wakhtigiisa qaaliga ah inoo huray waxaa kalenu mahad celinaynaa dadka qiimaha badan ee ka soo qayb galay muxaadaradan arrimaha khayriga ah in loo tartamo oo loo baratamaano waa arrin muhiima muxaadarada waxaad wada aragteen ciwaankeyga oo gidaarada masaajidada iyo cilaanaadka baxayey ayaad ka wada dheegsantihiin ciwaankeyga muxaadarada waxa weeyaan markaasi alithaaru fi lmujtamac alislaam oo af soomaali ahaan ay noqonayso wada qaybsiga iyo isuhuridda bulshada islaamka dhexdeeda inay wax wada qaybsadaan bulshadu waa mowduuc runtii aada u muhiima oo culimmadu inta badan ay ka warramaan hase ahaatee dadku aanay dhaqan gelinin sheekha ayaa inoo insha allahu tacaala faahfaahin doona muxaadarada iyo qiimaheega iyo iihaarka siday ummadda muslimiinta markaasi ay bulshadeeda wax isku tarto fadiilatu sheekh falyatafadal mashkuuran maajuura bismi illah walxamdu lilah w sala allahuma calaa sayidina muxamedi wacalaa aalih waasxaabih wman dacaa bidacwatihi wasaara calaa nahji ilaa yowm اddiin wabacd ikhwaanii waaxibaa'i fi llahi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal si kooban waxaan uga hadli doonaa aliithaar fi lmujtamac alislaami waxaynu u taagannahay duni maanta imbayerka maraykanka la yidhaahdo oo hoggaaminaya iyo dad bini aadmiya oo runtii dunida wax ka qabtay laakiin ku dhereersaday ilaahay subxaanahu wa tacaala oo taagan halkii fircoon uu taagna yaa ayuha almala'u maa calimtu lakum min ilaahin hayri fircoon intuu ummadda la hadlay isagoo bariga dhexe jooga waa dhulka ay ka soo baxeen boqol iyo afariyo labaatan kun oo nebi wahada maa yusamaa asharqu alaws waa dhulka maanta gaaladu ay burburinayso ee ilaahay ka soo saaray dunida hoggaankeeda oo dhan waxaa ku yaalla awalu beytin wudica fii hada alard xaramkaa ku dhow oo soo gelaya bariga dhexe oo ah dhulkii ugu horreeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala meel la taago meeshii ugu horreysay ah idan jamiica alxadaaraat waxaan sifalasationska gaaladu ay tidhaahdo waxaa laaliya wixii ilbaxnimo dunida soo maray waxa ay ka dhasheen bariga dhexe ay ka dhasheen walidaalika waxaa weeye nimankaasi waxay keeneen nolol ay iyagu u bixiyeen maa yusamaa alcawlama fi alcaalami اljadiid waxay idhahdeen waa nidaamka cusub ee dunida cusub lagu hogaaminayo ayay iyagu u bixiyeen nidaamkaasi waa nidaam ku salaysan waxa loo yaqaano kabitaalisamka kabitaalisamku muxuu yahay nidaamka maanta waayo ma fahmi karno muxaadarada aynu ka hadlayno maa yusamaa aliisaar fi lmujtamaci alislaami ilaa aynu combarisam ama muqaarana ka dhexaysiino nimanka maanta isbidaya inay yihiin nimanka dunida u dahfuray qaabka ay u fikirayaan si aynu u agdhigno rasuulku calayhi isalaatu wassalaam mujtamacii uu abuuray iyo qaabkii uu abuuray iyo ilbaxnimadii samada ka imanaysay ee rabbaaniga ahayd ee uu abuuray rasuulku calayh isalaatu wassalaam nidaamka ay ku hogaaminayaan dunidu waxa weeye waa maxay kabitaalisamku ama maa yusamaa biاlluga alcarabiya alra'samaaliya waxaa la ydhaha waa in dunida ay kooxo hogaamiso waa in dunida in is-ogi ay dhaqaalaheeda hogaamiso waa in dunida ay fareem garayso qaabayso dadku sida ay u fikirayaan wahada maa yusamaa algasu lfikri ahdaafuhu wa wasaa'iluh waxaa la yidhaahdaa aragtida dadka looga dhaadhicinayo siday u fikirayaan ee kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo siddeetankii ninkii galaagista loo odhan jiray ee prime ministerka ka ahaa ingiriiska oo markaa isagu dunida hogaaminayey shirkii weynaa ee africa lagu qaybsanayey uu kaga warramay qaabka ay doonayaan africa inay u qabsadaan iyo waddamada muslimiinta ah ee markaasi bariga dhexe iyo beriga fogba ku nool idan waxaynu maanta u noolnahay dad la abuuray dowlado la abuuray oo dunida oo dhan gumaysta dhaqaalahooda haysta ma ay jirto maanta boqol riyaal oo aada leedahay ama boqol shilin oo somalilanna dheh ama boqol dollar dheh dunida meeshaa duunto ka joog ma dhici karayso inaad xawisho ilaa aada soo mariso central banka yurub iyo maraykan ay leeyihiin oo ay ogaadaan shilinkaasoo halkuu ka soo baxay ee meeshuu tegay mana ay dhacayso in boqolkaa doolar aada ku fushato waxaad doonayso ilaa ay ka goostaan fraction ay ugu talagaleen dunida inay ku maamulaan wa hada maa yusama annidaam aljadii fi lcawlama fi lcaalami kullu laakiin maxaan doonayaa inaan ka warramo kuwaasi ku habsaami maayo culimo khayr badan oo ilaahay diinta baray oo fahmay oo aqoontooda intii ugu badnaydna waxay sheegaan oo dhandhameeyey ayaa ka hadlay waxay yihiin iyo waxay u socdaan iyo qaabka ay u fikirayaan laakiin waxaan doonayaa inaan ka warramo al-iithaar fi lmujtamac alislaami nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu ku hogaamiyey bulshadii uu abuuray ee muddo yar oo rubucu qarniya keenay inay dunida oo dhan gacanta ku qabtaan oo ay riixaan boqortooyadii roman embyerka ee maanta maraykanku uu hogaaminayo wakhtigaasi yacni waxa weeye ninkii la odhan jiray heraqle ayaa hogaaminaya oo ay ka takhalluseen boqortooyadii bershianiska ee beriga dhexe joogtay ee dabcaabudka ahayd ee wakhtigaasi aan muslimiinta ahayn ee iiraaniyiintu ay hogaaminayeen oo iyaguna afar kun iyo siddeed boqol iyo afartan sannadood soo taxnayd wakhtigaas wahada maa yusamaa dowlatu ibnu abraweys ibnu astashiir aalu saasaan la odhan jiray idan waxaan doonaya inaan ka warramo mujtamacaasi uu abuuray rasuulku calayhi isalaatu wassalaam oo ah mujtamac basiida samada laga hogaamiyo dadku ay wax wada leeyihiin dadku ay nolosha wadaagaan dadku ay aragtida wadaagaan maca kownihim alikhtilaafu alxuba maca ikhtilaafi wajhati الnadar dad ay iskugu jecel yihiin xataa haddii masaa'ilka qaarkood iyo arrimaha qaarkood ay ku kala gedisan yihiin kelmadda al-iisaar culimmadu waxay yidhaahdeen waa qofku inuu iska fadalo ama iska hormariyo wa huwa ma'khuudu min maadati aahara culimmadu waxay yidhaahdeen hebel hebel buu iska horraysiiyey oo xaqoodii iyagoo wada leh ayuu doorbiday inuu isagu ka horeeyo ayay culimmadu yidhaahdeen alimaam alqurdubi xagga sharciga kelmaddu waxa ay tahay buu yidhi waa taqdiimu اlkayri calى اnnafsi fii xuduudiha addunyawiya raqbata fi اlxuduudi اddiiniya wadalika yanshaأu can quwati اlyaqiini wa tawkiidi اlmaxabati waالsabri calى اlmashaqa waxay tahay in qofku uu iloobo jacaylka adduunyada iyo dheefta uu ku leeyahay isagoo aakhiro xusuusanaya oo taasi ay keento in xaq uu leeyahay uu uga tanaasulo walaalkii ayaa loo yaqaana alihaar ayuu yidhi alimaamu alqurdubi ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati alxashri markuu ka warramayo waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii anfusihim xaajatan mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun ilaahay wuxuu ka warramay ansaartii degganayd madiina ee ay u yimaadeen muhaajiriintii hantidoodii iyo maalkoodii iyo ehelkoodii ka yimid ee ilaahay dartii u soo baxay hijradu waajib bay ahayd intii aan maka la furan walidaalika saxaabi walba waxaa lagu waajibiyey inuu baxo oo uu ka baxo magaalada maka maadaama go-aankii ugu dambeeyey uu noqday in la dilo rasuulka calayhi isalaatu wassalaam muslimiintii madiine jeganayd baa ilaahay kaga warramay qur'aanka waaladiina tabawa'u addaara waaliimaan kuwii iyagu degganaa madiina ee iimaanka helay yuxibuuna man haajara ilayhim waxay jecel yihiin baa ilaahay yidhi cidda u soo hijrootay ee muslimiinta ah walaa yajiduuna fii anfusihim xaajatan mima uutuu wax allaaliyo wixii la siiyo ama wax allaaliyo wixii ay dheef u helayaan naftooday uga haneeyeen baa ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi baahidii iyagu ay qabeen waxay ku iloobeen inay walaaladoodu wax helaan baa ilaahay leh waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun culimmadu waxay yidhaahdaan sababu nusuulka aayaddan waxaa ka mid ahaa rasuulka sidaasoo masaajidkiisa uu buuxo ayaa nin muslimi istaagay wuxuu uhi yaa rasuula allah wax allaaliyo waxaan hayaa ma ay jirto meel aan u hoydaana ma jirto marti baan kaa sugayaa buu ku yidhi nebiga calayh isalaatu wassalaam markaasaa rasuulku saxaabi uu yidhi istaag nebigu calayh isalaatu wassalaam orodoo heblaayo u tag waxaad ku tiraa nin martiya oo muslima oo baahan ayaa masaajidkii ka kacay ma aanu doonayno dadka inaannu wax u weydiinno bal waxaad inoo haysa diyaari buu yidhi nebigu calayh isalaatu wassalaam saxaabigii baa soo noqday wuxu uhi yaa rasuula allah waan u tegey hooyadaasi min ummahaati ilmu'miniinka ka mid ahayd ee gabadhaadii ah waxay tidhi waaladii bacadaka fi lxaqi yaa rasuula allahi maa cindii ila almaa ilaahii xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartaye gurigayga biyo wax biyo mooyaane wax kale ma yaalla subxaana allah rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waan u tag guriga labaad waxaad ku tidhaahdaa nin marti oo muslimaa jooga loo diyaari waxaad hayso ku dhib u yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii baa gurigii labaad ka soo noqday wuxuu yidhi yaa rasuula allah gabadhaasi ummuhaatilmu'miniinka ka midii waxay tidhi ilaahii xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay biyo waxaan haynoo gurigaaga yaallaan ma jiro sagaalkii guri ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam lahaa ayaa sidaasi loo soo wada maray rasuulku culimmadu siday tilmaameen saddex-iyo toban dumaruu doonay laba waa sii daayay isagoo aan la aqalgelin koob iyo toban rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la aqalgalay laba waa ka hor dhinteen sagaalna iyagoo nool buu ka tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam sagaalkii guriba waa la soo maray dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka howl la qabanayo rasuulku halkuu ka bilaabi jiray calayhi salaatu wasalaam starting point baa la yidhaha wax walba meel buu ka bilaabay masaajidka maalintii uu dhisayey meeshii ugu horreysay ee rasuulku uu degay waxay ahayd quba afar iyo toban cishuu joog asasa arasuulu masjida fii hunaak rasuulku masaajid buu ka asaasay laakiin ha ka asaase eh garbahaa casaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ay tilmaamayso aasaar saxiixi waa tiirarkii la soo gurayey waa allahuma salli calaa sayidina maxamed balbaladii ee wakhtigaasi timirta la isticmaali jiro geedihii timirta ahaa ee la jarayey oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam intii ugu badnayd isagu uu jaray rasuulku muu ahayn marka jihaadka la gelayo iyo marka dadka loo gargaarayo iyo marka wax la qabanayo kaana huwa alwalu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku isagaa cid ugu horrey jiray rasuulku markii uu arkay buu yihi war yaa ninkaa muslimka ah waa arkaysaan sagaalkaygii guri waa la soo maray yaa ninkaa muslimka ah caawa martigelinaya buu yihi nebigu calayhi isalaatu wasalaam dabeete nin muslimah inkastoo riwaayaadka qaarkood ay yidhaahdaan abu dalxa ayuu ahaa laakiin xadiiska bukhaari baa wariyey oo waa xadiis saxiixa aharku wuxuu tilmaamayaa qofkaasi qof la garanaya inaan u ahayn oo ka mida boqol iyo siddeetanka saxaabi ee uu tilmaamay abu nucaym fii kitaabihi xilyat alwliyaa ee macruufiinta ah ee casharatulmubashiriinku ay ka mid yihiin ee kow ay ka yihiin wuxuu uhi yaa rasuul allah aniga ninkaa maanta igu hallee caaw anaa kaxaynaya saxaabigii waa kaxeeyey ninkii muslimka ahaa ilan waa bulsho rasuulku uu ku abuuray inay wax wada leeyihiin waa bulsho rasuulku uu ku abuuray in qofba qofka kale u tanaasulo oo iimaanku taa siinaya laa yu'minu axadakum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi mid idinka idinka mida iimaankiisu muu dhammaystirmin ilaa walaalkii uu la jeclaado wuxuu isagu jecel yahay ayuu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ninkii buu kaxeeyey gabadhiisii buu la hadlo o yidhi maxaad haysaa waxay tihi carruurtaadu caawa waxay cunayso oo keliyana xataa salaada subax kadib quraacuma haya bay tiri ninkaasi rasuulka ay soo raaciyey anaa soo kaxaystay waayo cid kaxaysa qofkii ugu horreeyey baan ahaa markuu rasuulku masaajkii ka dhawaaqay gurigihiisii oo dhan waxba laga waayo waxaad ku tala gashaa inaad carruurta inaga seexiso ilayn intani ninkaasi masaajidkii ka hadlay rasuulkii ii soo dhiibay kumaba filna buuli marka dheri cidlo ah ayaa loo garaacay carruurtii oo loo shiday carruurtu way gataati dhacdaa marka wixii lagu raajiyo yaryarkiibaa mid walba sidii la lahaa wa laga soo ridaya ayay wada seexdeen dhammaantu carruurtiiba seexatay haa waxaad haysaba ku shubuy markii raashinkii lagu shubay ee ay gabadhiisii ku tiri way bislaatay ayuu yidhi ka soo rid waa laga soo riday labadoodii baa la hordhigay waxa uu ku yidhi iftiinka may guriga jooga baktii marka aadana hordhigto dabeete waxaa la yidhaahdaa iftiinkii baa loo baktiyey markii raashinkii labadoodii la hordhigay ninkii muslimka ahaa ee saxaabiga ahaa wain kaanat qaalat bacdu riwaayaati kaana abu dalxa laakiin abu dalxa wuxuu ahaa saxaabi yacni maalqabeenuu ahaa oo runtii aanu mudaabiq ku noqonayn aharkan tilmaamaya lakiin riwaayaadka qaarkood baa tilmaamay ninkii muslimkaa nin gaajoonayuu ahaa ninkaa qayliyey buu ahaa ninkii la hadlay rasuulka calayh isalaatu wasalaam dhinacaasuu ka galay raashinkii subxaan allah dhinacii agtiisa markuu ninkii saxaabiga ahaa arkay ninkaa muslimka ah inuu hawshiisii dhammaystay ayuu ihi iftiinka inoo sheegay ninkaa saxaabiga ah ee ninkaa muslimka a martigeliyay raashinkii muu taabay aroornimadii bay ka laheen markaasay masaajidkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam yimaadeen fatabasama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay baa ka yaabay waxaad xalay samaysay rasuulku waa ilka caddeeye wanasala haadihi alaaya waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum almuflixuun ilaahay markuu ka yaabay arrinkaad samaysay qur'aan la akhrii doono ilaa yowma alqiyaamaha ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo dejiyey wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooday ka doorbidayaan nafaha walaaladood walow kaana bihim khasaasa hawbahaysa baaxid daraniye ayaa ilaahay yidhi ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إذن أثرك صحيحي وحو إن لو تلمامية noloshii uu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo mujtamacii uu unkay sida uu ah xadiiska alimaam muslim uu wariyey ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam abu hurayra uu soo saaray rasuulkaa la hadlay saxaabada ana awla annaasi bilmu'miniina fii kitaabi illaahi caza wajal fa ayukum taraka daynan aw diicatan fadcuunii فأنا وليه وأيكم ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان رسولك مسلمين الله هدلي وحلو ور أنيق أيا قف والبا عد وقدو وولي أبو لرسولك عليه الصلاة والسلام وقرقاره ساء وقرمت كيس أبو لرسولك عليه الصلاة والسلام قفك أرقتان إيديني كوكو أدبو لرسولك عليه الصلاة والسلام ama caruur agoona ka taga oo jilicsan fa ana waliyuhu aniga ha laygu yimaada buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin ninka hanti badan ka taga dhaxalkiisa dadka ka hadhay baa lehe u qaybi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam subxaana allah ka gaajoonaya ka jilicsan ka agoonka ah kuwa aan la aqoonin kuwaasi marka ay dhibi ku dhacdo aniga iigu yeedha buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam maxaa ka mid ah xadiiska saxiixa ah ee jaabir binu cabdillaahi uu soo saaray bukhaari ku sugan wuxuu yihi jaabir aabbahay cabdillaahi binu xaraam saxaabi weyn buu ahaa oo ku istishhaaday qasawaadkii waaweynaa naftiisa ku bixiyey wuxuu idhi dayn baan kaaga tegay madi baad tahay toddoba hablood baad la dhalatay markay ku qabsato ilaahay bari ilaahay baa kuu fudaydin doona dabeetna waxaa la yidhaahdaa nimankii daynta lahaabaa dhowr goor la hadlay dhowr goor la hadlay berigii hore haddii dayn lagugu yeesho saylad baa jirtay dadka lagu iibiyo subxaana allah waa hebel waa nin geesiya waa nin aftahana waa nin shaacira markaasaa miisaanka lagu saarayaayo saani baa laguu iibinayaa haddii wax lagugu yeesho subxaana allah walciyaadu billah dabeete waxay ku yidhahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah jaabir bin cabdillaahi deyn baanu ku leenahay mar walba waana celcelinayaa ma yeelayno dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam buu u yimid wuxu uhi yaa rasuul allah waad og tahay madi baan ahay diinta maan gelin anigu buu yidhi agoon baan ahayoo waad og tahayoo toddobadaa habloodba aabbahay igaga tegay dee nimankani waxay ku qaldan yihiin maadaama aabbahay ay ku lahaayeen waan bixinayaa baan leeyahay waxba ma hayo isuga dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana caadilan rasuulku waa ilaalin jiray ka wax leh ka wax lagu leeyahayna waa ilaalin jiray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaad arrin inoo haysaa buu hi yaa jaabir wuxuu hi yaa rasuula allah waxaan arrin inoo hayaa in yaroo timiraa meel aan ku ogahay buu yidhi wuxuu yidhi waan kuu imanayaa timirtaasi iyo waxa laaliyo waxa dayn laba halkaa soo jooji buu yidhi timirtu madiina waa shayga ugu qaalisan ee wakhtigaasi wax lagu kala iibsado marka laga yimaado xoolaha nool oo ahaa shayga asaasiga waa mujtamacii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam rasuulkii baa meeshii yimid calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku duceeyey sida asarkaa saxiixii uu tilmaamayo timirtii yarayda meeshii taala dabeete wuxuu yidhi la hadal waxalaaliyo wixii daynku lahaa aabbaha dabeete kuyuubay soo galeen halkan jaabir baa jooga iyo dadkii la shaqaynayey warinteed lahayd intaasaan lahaa timir kusi waa loo biisay waa loo biisay kaas waa anbabaxay soo daaka labaad haddana waxalaaliyo wixii meesha joogay halkaasuu ku kala diray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam iyadoo timirtii weli ay sideedii tahay xataa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam kaana yastadiinu liasxaabi saxaabadiisa hadduu wax u waayo oo uu khaarajin kari waayo waa u daynsan jiray hadduu arko arrintaasi inay taa ka badan tahayna awoodaha uu leeyahay ilaahay siiyey waxada maa yusamaa almucjizaat awoodaha khaaska ilaahay siiyey ayuu isticmaali jiray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam taasina waa ta keentay intaas oo qof inuu kala diro rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isagoo badbaadinaya saxaabigaa uu jecel yahay aabbihiina uu jeclaa ee la odhan jiray jaabir binu cabdillaah waxaa la yaab badan amerikanka maanta subxaan allah waa ogtihiin lix kun toddoba boqol iyo fraction kale oo nuclear u maraykanku haysta calaa ra's alra's alwaaxid annawowi yacni madaxa keliya ee nuclearkii maraykankaasi haysto ilaahay baa awood leh wuxuu awood u leeyahay qaaradda africa oo dhan inuu oxyginta ka qaado dadku ay dhagaxaan mar keliya wada noqdaan idan maraykanka awoodda intaa leeg sheeganaya ee nolosha fictionka ah ku nool miyaad is leedahay state keliya oo maraykanka ka mid ah waxaa ku baktiyaya in ka badan tirada somalilan oo dhan subxaanala laakiin rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mujtamacii uu abuuray qadiyaddu lacag maaha qadiyaddu daaro dhaadheer maaha sistamka ummadda lagu hogaaminayo ayaa kor u qaada dhaqaalaha taasina waa nidaamkii suubanaa ee wanaagsanaa ee uu asaasay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam maxaa ka mid ahaa rasuulku xadiiska alimaamu lbukhaari uu wariyey wuxuu yidhi dacaamu liithnayni kaafi halaafa ودعام الثلاثة كفي الأربعة وفي لفظ لمسلم دعام الواحد يكفي الاثنين ودعام الاثنين يكفي الأربعة ودعام الأربعة يكفي الثمانية رسولك عليه الصلاة والسلام وحيدي raashinka marka aa cunaysaan raashinka marka aa soo qaadanaysaan raashinka marka aad doonaysaan inaa isticmaashaan waxaa xisaabta ku darsataa raashinka qof keligii labay ku filan tahay kuwa labaduna afar bay ku filan yihiin inta afartiiina sideed bay ku filan yihiin buu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa mujtamac aan keligii noolo ahayn maxaynu taa ku caddaynaynaa saxaabiga loo yaqaana abaa cudumiyada caamir binu jaraax oo ka mid ahaa tobankii jannada loogu bushaareeyey ayaa bays weyn oo shaam ciidanka ugu weyna saxaabadu ay degan yihiin iyo taabiciinta iyo mujaahidiinta iyo kale muslimiinta ayaa isagu haystay wa ficla abaa cubayda caamir bnu jaraax likulli ummatin laha amiinun wa aamiinu hadihi اlumma abuu cubayda ummad walba waxay leedihi nin aaminoo lagu aamino oo noloshooda oo dhan ururiya hadduu ummadayda ku jiro waa abaa cubayd caamir bnu jaraax waa ninkii uu yihi cumar bnu khadaab radia allahu canhu maalintii saddexda tooriyood lagu dhuftay low kaana abaa cubayda xayan lastakhlaftuhu hadduu abaa cubayda nool yahay lixdaasi cali bin abi aalib iyo sacad binu waqaas iyo saciid binu sayid iyo طalxa binu cubaydallaah iyo cabdiraxmaan bin cawf iyo cismaan binu cafaan lixdaasuu yihi mid iska soo doora hadduu abaa cubayda nool yahay isagun baan ku wareejin lahaa ayaa uu yidhi on odhan lahaa muslimiinta adan kaaga tegey ayaa uu yidhi waa ninka qiimaha lahaabo ayaa gabadhiisiibaa u timi waxay tihi ya abaa cubayda ciidanka adaa ka mas-uula waxaa tahay dadka ugu mushaxaarka badan leh saxaabada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waayo reer beder baad ka mid ahay marka de waxay tihi imanka halkan intaasaanu joogno waxaad nooga dhaaratay inaanu hilib cunno de maanta adeer waxoogaa hilibaan inoo sameeyey bay tiri ilan bashar baynu nahay marka hilib yaroo wanaagsanoo sidaas ayaa inoo diyaaray sir waad wanaagsan tahay ma khaldanid lacagteennii baad inooga samaysay waanaynu awoodeynaa laakiin su-aal yarun baan ku weydiinaya yaa ka mas-uula bayskan ciidamada waa aya cidda ka mas-uulka bidha abaa cubayda camir ibnu jara say tiri adigaa ka mas-uula waxaan ku weydiiyey miyaad isleedahay hilibkaasi aada maanta karisay boqolkiiba konton baa helaya ciidankan aan mas-uulka ka ahay say tihi maya miyaad isleedahay boqolkiiba afartan baa helaya markaasay tihi maya miyaad isleedahay boqolkiiba soddon baa helaya markaasay tihi maya markaasay tihi miyaad isleedahay boqolkiiba labaatan baa helaya subxaan allah ilaa nisbadii ay sii yaraatay waxaan kuu sheegayaa bay tihi hebel iyo hebel markaa hoggaankii muslimiintay dhowr qof tilmaantay dee adeer maalin walbuu iska helibeeyeen bay tiro iyaguba oo kula mushahar hebel iyo hebel kuma weydiin buu yidhi hilibka ay karsanayaan laakiin kuwan aniga ka mas-uula su-aashaan ku weydiiyey waxa weeye hebel iyo hebel oo khaas ah ay soo qaadin kuwa aan mas-uulka ka ahay hilibkaa mooday helayaan maya haddaba adugu waxaad ka cuni karta ka cun inta kalena u qaybi dadka muslimiinta ah ee meesha degan ee beyska ciidamada ka mida ilaahay waxaan kula ballamay intaan mas-uuliyadda u hayo nimankaa mujaahidiinta ee muslimiinta ah inaanan cunin waxaanay awoodeyn inay cunaan subxaan allah dacaamu lisnayn yakfi halaaa mujtamacii uu rasuulku abuuray calayhi salaatu wassalaam waxa uu ahaa mujtamacaasi qofka uu ka xishooday isagoo awoodu leh inuu hilib karsado inuu yidhaahdo intaan mas-uuliyadda hayo hilib cuni maayo ilaa aan ogaanayo muslimiinta aan mas-uulka ka ahay inay hilib wada cunayaan subxana allah muxuu ahaa mujtamacii uu aasaasay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam camru ramaada madiine ayaa ilaahay imtixaamo oo cumar binu khataab mas-uul ka yahay sagaal bilood oo gowa ayaa abaari ku wareegtay dadku xoolo dhaqatay ahaa markaasaa wax allaaliyey wixii madiine agagaarkeeda deganaa ay magaaladii ku soo kaxeen ilaa waxay garanayaan cumar binu khataab radia allaahu canhu iyo habdhaqankiisa waa halka maanta la yidhaahdo waxaa la soo saaray xalay saqbadhkii go-aan madaxweyne oo uu caawa idiin akhriyaya afhayeenkii la yidhaahdo wey cumar binu khadaab wuxuu soo saaray marsuum ri'aasi yukallimu asaxaabata ridwaan ullaahi calayh abaartii markay adkaatay buu soo saaray go-aano lagu dhaqayo dadka muslimiinta inta abaartu ay socoto wuxuu iskugu yeedhay reerkiisii oo dhan wuxuu hi waanayaa dhegaysta yaa ka mas-uula maanta muslimiinta adiga yidhaahdeen waxaan go-aansaday oon xoolaad cid cuni kartaa ma jirto ilaa inta abaartaasi muslimiinta ilaahay ka qaaday waa cumar iyo ehelkiisii oo dhan saddexdiisii dumarka ayee markaa joogay buu ku yidhi gabadh walayba gurigiinnii tag tii aan doonayn inay gurigoodii tagtaayna waxaad la joogtaa ummu kalsuum bintu caliyin bintu abi taalib waayo iyada waxaan u guursaday nasabka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cali bin abi aalib iyo faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam iyada gurigeeda laga saari maayo haddaad doonaysaan intiina kale gurigaa iskugu tago aniguna go-aankaygu wuxuu yahay inaanan gabadh arag guri sallaxanna aanan seexan waxaan seexanayaa masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa inta abaartaa ilaahay ka soo dejabinaya dadka muslimiintaa subxaanallah أين نحن المجتمع الإسلامي الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم markaad maanta isbarbar dhigto kuwa maanta muslimiinta hogaamiya ee dadkoodii soo wada ooteen ee dadkoodii inta saddexda wakti hela aynu ognahay duruuftooda maxay ku nool yihiin kuwa maanta muslimiinta hogaamiya noloshooda subxaan allah waxaa laga warramaa nimanka qaarkood oo boqorada muslimiinta ee maanta ka mida ninku wuxuu leeyahay intaasoo gasar buu leeyahay markaasaa gasarka uu imanayo wuu qariya mid walba intaasoo adhiyay iyo intaasoo geelay iyo intaasoo digaagay iyo intaasoo muxuu ahaaye lo-ah iyo intaasoo kalluuna iyo maxaaye kale mutakhasisiin bilcaalam waxalaaliya wixii kuug jiray dunida oo standariskooda la yaqaano ayaa meeshaa wax ku karinaya subxaana markaasaa marka la yidhaahdo boqorkii wuxuu tegey gasarkii caynka ah inta kaleo dhan waa lagu karinaya leannao lama garanayo kuu imanaya maxaa la sameeyaa iyadoo aynu ognahay caalamulislaami waxaa ka jira baahi iyo faqri iyo dhibaato intaasoo iska rogo ayaa inta loo keenaa lasoo daadaya raashinka dhammaantii subxaanallah cumar ayaa nin uu dhalay oo la yidhaha cubaydallaahi binu cumar ayaa ilayn hilibkii bay ka raageen gabadhiisii buu la hadlo wuxuu idhi intaasoo bilood hilib maynu dhadhamin cumar binu khadaabna go-aan buu soo jeediyey marka maanta neef yar ayaynu dhalaashanaynaa buu ku yidhi laakiin waxa weeye horta sahankan soo sugayaa buu yidhi in bal cumar binu khadaab meelahan ka dhow yahay ama saxaabadii waaweyneyd ee ku xidhan ku xidhnayd ay meelahan ka dhow yihiin markaa neefkaa moofadaynu gelinaynaa subxaana allah waynu moofaynaynaa moofadana gebigeedaba waynu daboolaynaa si aan uri uga bixin sidii bay gabadhiisii isku waafaqeen neefkii yaraabuu iskala dhalaashado moofadii buu geliyey subxaana allah فجاء وفد إلى أمير المؤمنين عمر عمر بن الخطاب وفد ويمي يا أمير المؤمنين وفد بقى إنو جوغة دوني إلى ذكر أنت تواكا قريه سيوردن تدكي مسلمين تاي سوق حيب اللوبني ورعبيد الله بن عمر أيان لها قري بلادن أتق وقل له أمير المؤمنين وصوص عدا قري ديار سبحان الله cubaydallaahi binu cumar neefkii baa u diyaara amiir almuuminiinkiina waa ka yidhi waa ninkaa gurigiisii sii diyaaridha subxaana allah cubaydallaahi binu cumar ayaa waxaad moodeysaa in samadii lasoo dul saaray waxaa la yidhaha moofadiibuu wax walba soo gabadhiisa ku yidhi ama la urinaya say tiri maxaa la urin dadkii baa wada gaajoonaya mar allaaliya markii ayuu cumar binu khadaab abaa ka qaraacay سليمان أسود أمير المؤمنين عمر وعمر بن الخطاب مر الله لي مركو الباب ككفري أي السلام عليك يا عدو الله وعدو نفسي أفعلتها هكذا مركو سلامي كبيد بول ورعدوغي إلهي عدوغي نفتي سو بس إذا سات قرأتي بول عمر بن الخطاب سحابي الدير وقوة بدن وقفك وطولة سيدا وقبتو كرو قاد عمر بن الخطاب أيوها قوة إلهي ودلي wuxuu yidhi go-aanku waxa weeye soo saar dheefka mukhayan baanu halkaa ka samaynay buu yihi cumar binu khadaab radia allaahu canhu dadka ugu sii jilicsan loogu talagalay qaad buu yidhi adigu gacantaada ku qaybi buu yidhi hana dhadhaminin buu yihi cumar binu khadaab radia allaahu canhu intaan shir ka dhammaynay subxaana allah markaa sidaasi waxa runtii la yaab badan hada huwa اlmujtamac aladii asasahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam waa mujtamacii kaasi uu asaasay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la yaab badan sida alimaamu اlbukhaari uu wariyey ee saxaabiga loo yaqaano jaabir bin cabdillaahi uu soo saaray wuxuu ihi maalintii khandaqa la qodayey ayaa waxaa naga hor yimid buu ihi diri dhagaxa oo kale ah dabeeto waxaan ugu qayshanay saxaabada nin walba waxaa la siiyey in toban mitira inuu qodo halkanna yacni sidaasi waa toban mitir dherarka hoosta waxa weeye waa in aanu hadduu farasku ku dhaco ama qofku uu ku dhaco aanu ka soo bixi karin masaafadda sidanna waa in aanu farasku ka boodi karin ayaa godka la sameeyey in yaroo saxaabadu ay bannaysteen oo ay dagaalka ka gelayaan mooya mid waloo dhaqaajin kari waayaba yaa rasuul allah buu yidhaahdaa subxaana allah waa rasuulkii ugu yeedha haylo jabiyey intale subxaana allah markaa qolada sallaxa diridaasi waxa weeye diridu waa subxaana allah waa dhul adag oo sal yacni aada u adag oo sida sallaxa oo kale ah waa dhoobo adag oo diriya weeye dabeetee nebiga calayhi isalaatu wasalaam baa yimid waxay u dhiibeen micwalkii marka waxaa wax lagu qodayay madaraqa waxaa la ydhaha rasuulkii baa sidaa u qaaday subxaana allah markaa jaabir binu cabdillaahi baa ag taagan rasuulku kor markuu u qaaday ayaa wuxuu arkay rasuulka calooshiisii oo laba dhagax ay ku xidhayeen subxaana allah rasuulku ay u yeedheen oo ay leeyihin haydinla jabiyo ayaa gaajo darteed laba dhagax si aanay calooshu iskugu dhicin ayaa ugu xidhan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markaasaa fabaka wuu cararay gabadhiisiiba u tago wuxuu yidhi wax ma haysaa buu ku yidhi waayo rasuulku calayh isalaatu wasalaam calooshiisii laba dhagax baa ku xidhan buuri dabeete waxay tidhi wax badan ma hayo laakiin waxbaan isu geyn doonaa ku filnaada rasuulka calayh isalaatu wasalaam dhibaata ma jirtee u yaadh dabeete rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayuu ku uhi yaa rasuula allah ina mari rasuulku markiiba wuu dareemay markaasaa toban ka mida saxaabadii oo markaa agagaarkiisa uu doortay uu arkayay inay guryo jilicsan ile saxaabadu wuu kala yaqaani nebigu calayhi isalaatu wasalaam ayuu yihi ina keena rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markaasay igu daranayd buuhi jaabir bini cabdillah saa gabadhii baan u togaasaan ku ihi rasuulkii toban buu soo kaxeeyey horta soo dhig buu yidhi jaabir oo xadayso wixii yaraa baa la soo dhigay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam baa ku duceeyey tobankii baa anba baxay waaru hebel iyo hebel iyo hebel toban kale u yeedh buu yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam weli rasuulkii buu dhadhamin buu yidhi jaabir bini cabdillah tobankii kale fulay war toban kale u yeedh buu yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa halkaa ku baxay toddobaatan saxaabi oo intii ugu jilicsanayd ahayd markii ay anba baxeen ayuu nebigu dhadhamiyey calayhi isalaatu wasalaam idan rasuulku muu abuurin mujtamaca maanta maraykanka iyo kuwaasi fashilmay ee u haysta in adduunyadu ay tahay daartii lagu waarayey ee kooxi ay nooshahay iyadoo dunidii imisaa la baabinaya maanta caalamulislaami ama dunida kale waxaan aada ula yaabay barnaamij laga sii daayey jaziira waa bahalkii ay u bixiyeen hargabdoofaarka waa nin maraykana oo le b h d baan ahay waxaan ka soo shaqeeyey intaas oo organisation oo u n to ay leedahay hadda waa life weeye waa jasiira waraysanaysa wuxuu idhi hargabdoofaarka miyaa taqaanaan cidda samaysay anigaa sameeyey buu idhi iyo intaas oo organisation oo ka mida w h o-ga waxaa ka mida intaasoo organisation oo yahuuddu ay leedahay macnaheedu waxay ahayd in la helo lacagta intaa leeg arqaam marka uu sheegayey aada is odhanaysa malaha waa khiyaali subxaana allah waxaanu ku tijaabinay maraykanka gudihiisa buu yidhi afar iyo toban kun baa dhintay markaanu fayraskaasi abuuraynay buu leeyahy subxana allah hadda waa life wey maaha wax laga warramayo jaraa'id iyo internetka iyo googaalka laga soo saro nidaamka ay kuwaasi dunida ku hogaaminaya waa nimaanka intuu nin meesha aysa soo taago uu idhaahdo si aanu lacag u samayno ayaanu samaynay viruska noocaasa subxana allah waxaa la dhahdaa idiska dadka ay ku wareeriyeen asheekh cabdilmajiid azandani oo nin caalim oo farmacis ah almucjizaat alqur'aaniya almucjizaat fi xadiisi rasuul sala allahu calayh wasalam waa ninka ka warrama mucjizaadka qur-aanka ku yaala isagoo si scientifica uga hadlaya oo practicala oo la taabanayo oo uu ku cadsi gelinayo wax laaliyo waxaa yidhaahda laababkaanu ka shaqaynaa uu ku cadsigeli uu leeya weliba kaalay dood baanu ka ogolnaya subxaana allah marka waxaa la yidhaahdaa maraykankaa loo geeyaasuu yidhi miyay dhici karaysaa yani in la yidhaahdo ma garatay nin muslim oo wadaadoo farmasiisa oo yeman ku dhowl baa soo saaray yani waxa weeye compound lagula dagaalamay idiska oo cadsi gelin karaya dunida koowaad subxaana allah ilan iyagaa dadka wax u sheega iyagaa dadka wax ka dhaadhiciya iclaamkii oo dhan ee dunida wax u sheegaya ayay haystaan subxaana allah maxaan uga socda nidaamkaasi sidaasuu u fikirayay nidaamkuu rasuulku asaasay ee alisaar fi lmujtamac alislaami ee aynu ka warramaynaana waa kaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay raashinka dhadhamin maayo war intii jilicsanayd u yeedh rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay waxaa xusid mudan sida asxaabu siyar ay ka warrameen dagaal yacni shaam ka dhacay ayaa saddex mujaahidiintii ka mida oo hishaamuu ka mid yahay ayaa oom bay u fadhiisteen muddadii dheereeda ay dagaalamayeen dabeetee hishaam ayaa wuxuu hishaam bin camr wuxuu u yeedhay nin uu garanayo asuu yidhi waar oom baanu u baktiyaee biyo ii doon oon dartii buu u fadhiistay biyihii markuu isla dul taagay ayaa wuxuu arkay nin kaleoo muslima oo mujaahida oo dhinaciisa jooga oo le waar biyo i waraabiyaay biyo darteed baanu baktiyay wuxuu yidhi war waadi soo gaadhsiina horta isaga si markuu kii labaad u tegey ayaa mid kaloo saddexaad ayaa qaylinaya oo la war oon baanu baktiye biyaha laysoo gaadhsiiyo kii labaadna wuxuu yidhi war orodoo horta isaga u gee markaad ka soo noqotaad isoo gaadhsiin doonta markuu kii labaad ka tegey ee uu kii saddexaad u tegey baa kii saddexaad kii koowaad oo hishaam binu camri ah ayuu taahiisii maqlay markaasuu yidhi war isaga u gee waad igu soo celinay kii saddexaad markuu ka yimid kii koowaadna aanu gaadhin bay saddexdoodiiba biyihii u dhinteen subxaana allah hada huwa alislaam almujtamac aniga ayay shaarku ileegyahay aniga ayaa hantidu ileegtahay aniga ayaa kursigu ileegyahay aniga ayay wax walba ileegyihiin taasi waa tamaanta muslimiintu ay ku hogaamiyaan dadkooda muslimiinta laakiin saddex iyo soddon sida alcabdari uu ka warramay qof oo muslima ayaa iyagoo hawl ku jira ay yidhahdeen war maxaynu haynaa sida dhowr miloo roodhiyaynu haysanaa oo inoo taala dabeete ninkii hogaaminayey ayaa waxa uu ku yidhi dhowrka midha roodhidaa keen buu yidhi sixniga aynu haynana ee ugu weynna halkan soo dhiga buu yidhi wuu jarjaray wuu jarjaray wuu jarjaray subxaana allah aada buu u yaryarayey si nin walba qidcad yar uu u heli karo ayuu ka dhigay mar allaaliya markii intii la dhameeyey ayaa iftiinkii meesha agtooda ahaayoo dhan buu yidhi hala baktiyey markaasaa la baktiyey qaala ibda-uu biismi illaahi watawakkaluu calayh waar haddaba magaca ilaahay ku bilaabo raashinka nin walowba xaggaaga ka gal subxaana allah muddo ayaa la sugayey markii nin walba is yidhi wixii meesha yaallay yacni wixii uu ka qaadi karayey wuu ka qaatay buu amiirkii mar labaad yidhi dabkii ha laynoo shiday dabkii baa la shiday waa raashinkii oo sidiisa u yaallo oo aan qofla taabo saddex iyo soddonkii nin walba muxuu gashaday waniyo hebel baa kaa baahan maadaamaydaan in badan raashi haysan adigu iska daayo idinkuma filne hebel ha cuno nin walba wuxuu islaa hebel ha cuno subxaana allah akhiiran bal saddex iyo soddon qof oo gaajoonaya oo baahan subxaana allah waxaan aada ula yaabay qiso yaroo aada ula yaab badanoo markii aanu xalaalo ku jirnay ayaa nin aada u khayr badan oo classmit aanu ahayn oo dhallinyaradii ree hargeysana ahaa kulliba nimankii noogu wanaagsanaana ka mid ahaa ayaa wuxuu ahaa dadkan aan raashin ka cunin subxaana allah xalane waa meel ardaydu dee ninka noogu weyne waa koob iyo labaatan jir labiyo labaatan ilaa sagaal iyo toban weeyey ardayda marka meeshaa ku jirta waa waktiga qofka dhallinyartii uu ugu xooga badan yahay oo afwe ninkii maxamed siyaad barre wuxuu ugu talagalay octoobarta inuu yidhaahdo ciidan dee dadu isku wada da-a subxaana allah wada dhallinyara oo training lasoo siiyey oo subxaana allah marka waa kuwii tarabuunkay mari jireen dunidana si uu ugu qanciyo ciidan badan inuu haysto isla markaa inanku markuu secondary ka baxo maskaxdiisa fresh oo tababarka si yar oo fudud buu u qaadan jiray saddex biloodna waa ah marka maalin baa subxaana allah ayuunbaa laygu yihi waa ninkii hebel waa la xidhay oo c b baa la ciyaarsiinaya subxaana allah isaguna waa ninkii hebel maxaa ku dhacay xalale koob shaahob bigaysa iyo xabad asbarooyo iyo beriiskii booshcaddaha la odhan jiray oo marka uu sii go-ayo afar askari unbaa la diraya jawaanuun bay la soo cararaya hadda isagoo bislaa waa lagu walaaqayaa markaa waa lagugu ridaya un gaaweytada yarad sidato hadda waa isagoo subxaan haddana kuyugaa lagu jiraa marka la yidhaahdo wuu dhammaanaya qof kalun baa loo ye waan la soo cararaya jawaan kaloo booshcadda haddana waa lagu shuba waa lagu walaaqayaa nin ninkaa runtii khayrka badnaayen ka warramayo yacni baahidan ka hadlay ayaa la yidhi hebel waa la xidhayo maxaa lagu xidhay waxaa lagu xidhay baa la yidhi mar labaad buu kuyugii soo galay subxaanala qoladayadii ardee aada isu naqaanay baa subxaana allah waanu yaabno warba booshcadihii aada ogeydeene subxaana allah ninkii yuusufe marka aynu break timeska hudheelada la tago loogu taag waayi jiray beerka cunistiisa yacni waxaa la yidhi gaajadu marbaa debate baa la weydiiyey classman waxaa sheegtaan sooska dunida ugu qaalisan baa la yidhi markaa nin baa idhaahdo waa ka noocaas waa ka shaamiyiinta waa ka maxay waa ka maxay waa ka faransiisku samay ninba waxbuu ku taaray dee waxaan bani aadamku uu ka sheekeey markaa ilan baa xagga dambe iska taagay markii dee lagu dawaqay markaasuu yidhi sooska ugu qaalisani waxa weeye macalin waa gaajada guud adeer ninkaasaa gartay buu yihi subxaanallah markaad gaajoonayso ee adaad u baahan tahay macnaheedu waxa weeye haddii laguu keeno beriis qaraxa oo aan samada looga soo dhicin siday hooyooyinkeen sheegi jireen aada iyo aad buu subxaana allah kuugu macaanaanaya almuhim waxaan uga jeedaa bal saddexdan iyo soddonkaa nin ee muslimiinta ah ee gaajadu ay haysay ee nin walba u cuni waayey walaalkii inuu qaado ee markii dambe uu arkay uu yidhi waar iftiin dambe oo la baktiinayaa ma jiro nin walowba jab yar baa kugu soo hagaagaya eh yacni ilaahay baa kuu barakayn doonee intaasi bisinka uu qabo ayaa uu yidhi subxaana allah waxaa runtii xusid mudan sida alimaamu albukhaari uu wariyey anas binu maalik radia allahu canhu uu soo saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada markii uu iskugu keenay makiya madiina ayaa wuxuu walaalaysiiyey saxaabadii marka cabdiraxmaan binu cawf iyo saxaabiga loo yaqaano sacad binu rabiic ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam walaalaysiiyey marka sacad baa u yimid wuxu uhi walaal rasuulka ina walaalaysiiye ha xoogaa yar baan iska haystaa laba dumarana waan leeyahay gabadhiina waa ka dhaadhiciyey gabadhana mid baan kuu furayaa buu yihi subxaana allah yani halkay gaadhaen laanno saxaabada muhaajiriintii reerahoodii iyo waxoodii oo dhan waa laga reebay markay soo hijroonayeen cabdiraxmaan bin coof nin taajir oo dee dadkii aada u shaqayn jiray buu ahaa inkastoo hantidiisii maka laga wada dhacay waxa uu ku yidhi walaal suuquni tus buu yidhi yani haddaad suuqay tusto xirfadaydu wax weeye waa ganacsiga insha allahu tacaala anaa isku filnaan doono waa saxaabadii dee aada iyo aadka markii dambe u badnay almuhim waxaan ku soo ururinaya biikhtisaar mujtamacii uu rasuulku asaasay wuxuu ahaa mujtamac nolosha wadaaga maxaynu taa ku caddaynaynaa waxaynu ku caddaynaynaa cumar binu khadaaboo suuqa maraya gabadh ku qaylisa yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin waxaa la socda lixda muslimiinta oo dhan ugu fadliga badan leh ee jannada loogu bushaareeyey waxay u socdaan howl deg dega oo loogu yeedhay markaasaa cumar binu khataab uu soo jeestay waa inan buu arkayaa xijaaban markaasay mar labaad ku celisay yaa amiira almu'miniin wa ana ibnatu aymaa binu khifaaf alghafaar yaa rasuul allah waxaan haystaa caruur aan aabba lahayn oo aabbahood dhintay waxaa kaloon kuu sheegayaa ana ibnatu aymaa binu khifaaf alghafaari saxaabigaasaa i dhalay fa bakaa amiiru lmu'miniina cumar cumar baa markuu aymaa binu khifaaf alghafaari waa mujaahidiintii saxaabada ee ugu waaweyneyd baa waa i tilmaantay ayuu ooyey cumar binu khataab farajaca ciida yani saxaabadii oo dee wafdigiioo socda ayuu istaago dib buu ugu noqday cumar binu khataab ina keen buu yihi cumar binu khadaab oo isoo dabaga hadda wafdigiina halkaasuu taagaya halkaasuu buu dhiftay cumar binu khadaab radia allahu canhu waa halka uu yaallo baytulmaalkii muslimiinta waa bangiga muslimiinta oo hantiduna ay taallo istoodhada raashinka la dhigo oo dhanina ay dhinaceeda yihiin ninkii muslimkee meesha joogay buu yihi war maxaa rar meesha yaalla markaasuu yihi yaa amiira almu'miniin awr baa jooga xamilkiisu wax badan uu qaadayo wuxuu yidhi shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa waa intii loogu jecla ka buuxi buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu wuxu uhi yaa amiira almu'miniin waa ayo ciddaad u raraysaa raashinka intan leh marka hadday gabadh keliya oo meesha taagan ayuu arkaya ibnatu aymaa binu khifaaf alkafaar haddaad garanayso inantan iyo aabbaheed saxaabo dhan oo oo la geliyey ninkii badbaadiyey buu ahaa marka laga talo wanaaggiisii iyo saxaabinimadiisii iyo jihaadkiisa haddii aada hayso intaasoo awr iska daa kan aada la yaabtayoo waan u buuxin lahaa ayuu yihi cumar binu khataab radia allahu can asarka bukhaari baa wariyey wuxuu yihi tag markaad dareento nagu soo noqo buu yihi cumar binu khadaab ma ay suurtogelayso inaanu adiga oo kale inta aanu talada hayno uu noqdo qof baahan annaga ayaa ku filan caruurtii uu ka tegey aymaa binu khifaaf alkhafaari annagaana dar yeelayna eh noo kaali buu yidhi markaas biikhtisaar waxaan ku soo ururinayaa innagu dad yar baynu lahay waddan kaleynu ku abuuran nimanka aday qofka soorsiska dalkan ku jira toddobada liid ee macdanahee la sheego shan baa ku jira sida research lagu sameeyey blokska batroolka inta la ogyahay sagaal iyo toban block inta la baadhay oo keliya marka badda iyo waxa aynu iskaga tagno way ku jiraan soomaaliya waxaynu ku naalnaa equatorka dunida bartankeedii baynu ku naalna leannu waxa weeye equatorka sunguni buu mara oo koonfurta soomaaliya ah oo marka la eego macnaheedu ay tahay loolka shan iyo afartanaad oo bartankii centralkii dunida sheegay greenwichka ayaa ku yaalla somalilan maraya subxaa allah macnaheedu waxa weeye waxaynu helnaa biyaha ugu badan baa ku jira dalka sideed iyo sagaashankii mar aan marayey yaman ayuunbaa subxaan allah waxaan arkayuun jariirad ka warramaysa labada kun iyo soddonka biyo la-aanta ka dhacaysa bariga dhexe iyo tobanka litir ee biyaha ah inay u dhigmi doonaan dhowr boqol oo litir oo batroola subxaanallah markaa litirkii uu noqon doono toban litir oo batrool lagu bedelan doono litirka biyaha yaman maanta waxa weeyaan buu lahaa maalintaasi waa toddobiyo labaatan milyan iyo shan boqol oo kun buu markaa arqaamta meesha ku taallaa waa daraasad ay sameeyeen nin faransiisoo geologista iyo nin yemaniya oo caalimi ay sameeyeen yeman wakhtiga aynu sheegayno biyaheedu way dhammaanayaan laakiin halkee biyo looga doonayaa ayaa daraasadaasi ku qoran marka jariidii baa soo qaada waxaa looga doonayaa markaasi iyagu dee waxay diidaya inay yidhahdaan somalilan wakhtigaasi oo mayna ictiraafsanayn waqooyiga soomaaliya ayaa looga doonayaa biyo oo helaya biyaha ugu badan ee inagu dhowbay markaa yidhahdeen subxaan allah yani waxaan uga jeeda urdun oo kale oo maanta dalalka ugu horumarsan bariga dhexe ka mida weegii marbaa biyo la hela markaasaa qofka waxaa la idhaahdaa weegaasuu soo dhacayaa saacaddaasay soo dhacayaan biyuhu lannu bilihii urdun oo dhan israa'iil baa qaadatay waa heshiiskii cam david uu ku galay ninkii runtii la odhan jiray anwar asaadaad taasi waa mashruuc halkiisa yaalla almuhim waddankani waa barwaaqo laakiin muxuu u baahan yahay tiim ilaahay garanaya aqoon le karti leh oo ummaddan u fikira ayuu u baahan yahay oo ku celiya waxa uu ka warramaya rasuulku calayh isalaatu wasalaam dadka aan ka warramaya shardi ma aha waddamada maanta waddanka la yidhaahdo singapore waxaa ku nool shan milyan iyo dhowr boqol oo kun singapore waxaa ka weyn gobolka maroodi jaahi imanka balbakhaarka ugu horeeya ee agteenna markaad masaajka ka baxdo kartoonka ugu horeeya balbaar intaasoo kartoon oo singapore ka yimid singapore dhul ma laha iska daa wax kaloo dad baa helay maca kownihim maa kaanuu waxay doonaan ha ahaadaan garanaya xagga loo guurayay iyo meesha loo socdo iyo dadkooda siday u wadayaan subxaana dabeeta tobankii sannadoodba mar xataa dhul ma laha ilaan dhulkiibaa ku yaray tobankii sannadoodba mar bay maleesiya ka iibsadaan dhulka dadka lagu aasayo ya subxaa allah biikhtisaar waxaan uga jeedaa jabaniisku markii horoshima iyo nagasaki maraykanku uu ku tuuray nuclearka waa magaalooyinkoodii ay lahaayeen wakhtigaasi kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii ayaa jabaankii ay yaabeen ilaa maanta waxaa ka soo baxa dad indhala dad lugahoodu mushawah yaho yacni ma garatay xubnuhu wax ka maqayn baa ilaa maanta nuclearkii wakhtigaasi ka soo baxa jabaniisku way isu yimaadeen waxay dhahan war maxaynu yeelna waxay yidhahdeen qofku sideed saacadood isagaa leh sideed saacadoodna dalka ha u shaqeeya innagu maxaynu ku heshiinay bal oradoo wasaaraddaad doonayso ama taad ka shaqayso oradoo aroorta tag two hours laba saacadood baynu shaqaynaa kuwa aad aragti lankrusariska iyo hantida ay isticmaalayaan iyo subxaan allah reerahoodu ay dadka ka dhex muuqdaan caruurtoodu malesia iyo tarkish iyo yurub iyo maxay maxay iyo maxay ay ku maqan yihiin bal intay shaqeeyaan soo eh xataa dadkeenna caadigii inta ay shaqeeyeen wasaaradaha bal soo eg lix iyo toban saacood bay shaqeyn jireen jabaan ma waxay leedahay nuclear jabaan ma batrol bay leedahay jabaan ma diamond bay leedahay jabaan ma ruby bay leedahay jabaan ma emerald bay leedahay jabaan maxay leedahay bal orodoo baadh maanta taariikhdeeda waa brocris waa niman waxbartay oo dilaalina jabaan boqolkiiba siddeetan waa buuro jabaan maskaxda ay keentay maanta waa dunida dalka saddexaad ee g eightka markii la odhan jiray ama g twentygaba imaka xataa turkigan imanka la baabinayo la eryanayo ninkan loo yaqaano ordogan intii uu talada markuu qabtay boqol iyo toban dalka boqol iyo tobnaad boqol iyo labiyo sagaashan dowladood weeye u n two dalka boqol iyo tobnaad buu turkigu ah maalintii nimankaasi ay heleen ee ninkan ordoganiyo ay ka mid yihiin imanka dagaalka maraykankii ay ku wadaan maanta wuxuu soo gaadhsiiyey dalka lixiyo tobnaad g twentygiibuu soo gaadhsiiyey bal ka waran boqol iyo toban buu ka soo qaaday dalka boqol iyo lixiyo tobnaad ayuu soo gaarsiy shan boqol iyo siddeetan jaamacadood in ka badan kun iyo siddeed boqol iyo afartan dhakhtar maxay miyaynu ka warramaynaa waxay sameeyeen intaasi nimankaas ilan turkigu weligiiba uu jiray almuhim baaraka allahu fiikum aniga waxay la tahay aqoontayda kooban ma canaananayo dowladda oo keliya islaamku wuxuu yaqaanaa ahlulxalli waalcaqd kuwa waxna xidha waxna gunta yaa ugu horeeya culimmada yaa ku xiga ahlu nubahaa waa inta aqoonta iyo caqliga iyo cilmiga lagu tuhmay imanka dalkeenna maxaa ragaadiyey wadaadkii keligii inuu noolaaduu doonayaa suldaankii inuu keligii noolaaduu doonayaa taajirkii inuu keligii noolaado ayuu doonayaa nin waloo magac leh waxa uu jecel yahay inuu isagu ugu nolol wanaagsan midna waan kuu sheegaya daldal ma noqdo ma dhismo horumar ma gaadho meel ma tago ilaa la ilaaliyo waxa ka dhexeeya صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم